فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba hadahan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa lixda bisha shanaad ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada toddobaadkan aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maxaanu ka naqaanaa dalka taariikh ahaan ku canbaxay magaca ifriiqiyah ahaana taliska ciidamadii muslimiinta ee furtay dhulka maqhribul islaam cabsida alle waa sababka lagu gaaro khayr oo dhan adduun iyo aakhiro haddaba muxuu qofka muslimka ah helayaa haddii uu rabbigiisa ka boqo warbixin ku saabsan mowduucan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan inshaa allah qodobada sidoo kale toddobaadkan aan barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid ah maxaan ka ognahay taariikhda hogaamiye shaamil baasiif mujaahidkii shiishaaniga ahaa ee jebiyey qabweynidii ruushka warbixin ku saabsan taariikhdiisa ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha allah ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal بالإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horayno qodobka koowaad ee barnaamijka maxaanu ka naqaanaa dalka taariikh ahaan ku canbaxay ifriqiyah ahaana taliska ciidamadii muslimiinta ee furtay dhulka maqhribul islaam waxaad ku soo dhowaataan xalqada lixiyo tobnaad ee taxnaha fasiiru الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله tunis waa dal carbeed oo dhaca cirifka fog ee waqooyiga afrika qaybna ka ah dalalka la isku yidhaahdo bilaadulmaqhribul islaami jihada galbeed iyo koonfur galbeed waxaa kaga beegan aljeeriya koonfur barina waxaa uga aadan libiya halka waqooyi iyo barina ay dacalka kaga hayso badda mediteraneyanka wuxuu sidoo kale tuunis xuduud beenaad jihada waqooyi iyo bari kala leeyahay dalka talyaaniga iyo jasiiradda malta bid ahaan wuxuu ku fadhiyaa kun iyo kilomitir oo iskuweer ah dadka ku nool tuunis waxaa lagu qiyaasaa labiyo toban milyan oo ruux waddanka intiisa badan dadka ku nool waa muslimiin carbeed inkastoo ay jiraan qowmiyado kale oo aan badnayn oo muslimiinta ka mid ah luuqadda carabiga ayaa ah tan koowaad ee dalka looga hadlo inkastoo luuqadda faransiisku ay tahay tan rasmiga ah ee looga tacaamulo xarumaha waxbarashada iyo maamulka taasoo qayb ka ah astaamaha muujinaya gumaysiga uu weli ku jiro dalkaasi ka hor muslimiinta waxaa dalka tuunis maamuli jiray dowladihii kala duwanaa ee soo maray dunida sida fayniqiyiinta iyo roomaanka waxaase laga dulqaaday markii uu islaamku ka gudbay xuduudda jasiiratul carab shaam iyo galbeedka waddamada carabta marka laga hadlayo furashada tuunis waxay soo bilaabanaysaa markii uu khilaafada muslimiinta hayay saxaabiga jaliilka ah ee cuhmaan bnu cafaan radiallaahu canhu sannadkii toddobiyo labaatanaad ee hijriyada ayay ciidamo aad u badan oo ka mid ah muslimiinta uuna hogaaminayo saxaabiga jaliilka ah ee cabdulaahi ibnu abisarax waxay ka soo gudbeen magaalada daraabulis ee liibiya xamladan ballaaran ayayna kutubta taariikhdu waxay ugu yeeraan xamladii cabaadaladii toddobada ahaa maadaama saraakiisha hogaaminaysay ciidanka magacyadoodu ahaayeen cabdulaahi ciidamada muslimiinta ayaa ku guulaystay inay la wareegaan magaalada bansarat ee ka mid ah dalka tuunis sidaasi ayna muslimiintu markii ugu horraysay ku cagadhigteen dalkan ku caanbaxay magac ahaan ifriqiyah mar kale hogaamiyihii halyiga ahaa ee cuqba ibnu naafic kana mid ahaa saraakiishii kaalinta weyn ku lahaa furashada bilaadulmaqrib alislaami ayaa xamlo dagaaleed jihaadi ah ku qaaday dalka tuunis xilligii uu khilaafada muslimiinta hayay mucaawiya ibnu abi sufyaan ayuu cuqbah ibnu naafic yimid tuunis isagoo horkacaya toban kun oo askari wuxuuna soo gaaray waadiga alkirawaan halkaasi oo uu ka dhisay magaalada xilligan lagu magacaabo alkirawaan masjidkii uu xilligaasi ka dhisay magaaladan ayaana ilaa iyo haatan dhisan waxaana loo yaqaanaa jaamica cuqba ibnu naafic wuxuu ku guulaystay hogaamiyahan iyo ciidamadii muslimiinta ee la socday inay furtaan magaalooyin iyo dhufiisyo adag oo tuunis ka mid ah kuwaasoo markii dambe noqday dhufiisyo adag oo difaac u ah islaamka sannadkii lixdan iyo saddexaad ee hijriyada ayuu cuqbah ibnu naafic geeriyooday isagoo hogaaminaya mid ka mid ah dagaaladii uu horkacayay arrintan ayaana ku sigatay inay saamayn adag ku yeelato muslimiinta laakiin durbadiiba waxaa muslimiinta ka soo dhex baxay hogaamiye kale oo aan ka yaraysanin cuqbah kaasoo ahaa xasaan ibnu nucmaan labadoodaba alleha u wada naxariistee hogaamiyahan iyo ciidamadii la socday ayaa furtay magaalada qardaaj ee taariikhiga ah wixii markaasi ka dambeeyeyna islaamka ayaa ku dhex faafay dadkii halkaasi ku noolaa qabaa'ilka amaaziiqa oo aad adayga ku tilmaaman ayaana qaatay towxiidka wixii markaasi ka dambeeyey waxay qayb ka noqdeen fadxigii islaamiga iyagoo islaamka u gudbiyey qaaradda yurubba markii islaamku saldhigtay tuunis waxay muslimiintu bilaabeen inay u soo hijroodaan tuunis halkaasi ayna degeen taasina waxay wax badani ka beddeshay nidaamkii dimuqraafi ee dalka tuunis wuxuu tuunis saldhig iyo xarun u noqday dowlado islaami ah oo waaweyn isagoo waddanku isku beddelay mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee loo soo doonto cilmiga sharciga ah waxaana ka soo baxay culimmo waaweyn oo taariikhda baaldahaba ka galay burburkii dowladdii cuhmaaniyiinta kadib tuunis wuxuu ka mid noqday dalalkii u gacan galay gumaystaha reer galbeedka ciidamada faransiiska ayaana dalkan qabsaday sannadku markuu ahaa kun siddeed boqol siddeetan iyo saddexdii miilaadiyada laakiin waxaa ka hor yimid kacdoon hubaysan sannadkii kun sagaal boqol konton iyo lixdii ay dowladda faransiisku ku dhawaaqday inay xorriyad buuxda siisay tuunis laakiin taasi ma ahayn xaqiiqo xurnimo ku-sheegaasina waxay tuunis kala mid ahayd dalalka caalamka islaamka oo la geliyey gumaysi dadban taladoodana loo dhiibay rag uu gumaystuhu diyaarsaday alxabiib buurqiiba ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka tuunis waxaana sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii afgembi dadban xilka kagala wareegay saynul caabidiin ibnu cali oo isagana talada looga tuuray kacdoon shacab oo dhacay sannadkii labada kun kow iyo tobankii marka laga hadlayo habmaamulka xilligan ee dalka tuunis wuxuu dalku u qaybsan yahay afar iyo labaatan gobol magaalooyinka ugu caansan waxaa ka mid ah tuunis alkirawaan banzarat alqasriin iyo kuwo kale
كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
وهجاك barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan waxaana isla maraynaa qaybihiisa dhexe cabsida alle waa sababka lagu gaaro khayr oo dhan adduun iyo aakhiro haddaba muxuu qofku helayaa marka uu ka boqo rabbigiisa warbixin ku saabsan mowduucan waxaa inoo soo jeedinayaa walaalkayn yaasir cabdallah بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من امره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وان ضاق امر به فرجا baahida weyn aan u qabno cabsida alleh iyo sida uu u weyn yahay arrinkeeda waxaad ka garanaysaa sida uusan uga maarmin qof kasta oo muslimiinta ka mid ah alle ka cabsiyo in haddii laga helo uu ku toosnaado qof kastoo indhaa la raaraaca meelaha ay kaga soo aroortay taqwada kitaabka alleh iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ogaanayaa inay tahay sababta lagu gaaro kheyr kastoo adduunyo iyo aakhiro intaba haddaba addoonkii allow haddii aad akhriso kitaabka alle bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa waxaad helaysaa taqwada oo kheyr kaste fure u ah iyada ayaana wanaag oo dhan ku gaaraysaa adduun iyo aakhiro mahadhooyinka imtixaanada iyo dhibaatooyinka waxay nooga dhacayaan waa inagoo dayacnay taqwada alle waxaana asiibayana waa abaalmarintii ka dhalatay markii aan taqwada dayacnay taqwadu waa sababka lagu gaaro liibaanta iyo badbaadada waxay ku horseedaa in kurbooyinka laga faydo aadna sharaf iyo guul ku noolaato adduun iyo aakhiro intaba marka mar haddii aan isla soo ogaanay in qofkii alle ka baqo uu helo kheyrkaasi oo dhan waxaa arrimaha aan soo sheegnay dhammaantood ka helaysaa qur-aanka kariimka allah sareeye wuxuu kitaabkiisa ku leeyahay ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب salafka qaarkood waxay aayaddan ku sheegeen inay tahay midda ugu aruurinta badan xagga micnaha ay tilmaamayso marka laga hadlayo kitaabka qur-aanka kariimka waxayna sidaasi u dhaheen waa in haddii qofka uu ku dhaqmo aayaddan uu helayo kheyr adduunyo iyo mid aakhiro ruuxii alle ka cabsadana wuxuu helayaa meel uu uga baxo masiibooyinka adduunyo iyo kuwa aakhiro intaba insaanku wuxuu u baahan yahay waa arrinkan weliba wuxuu si gaar ah ugu sii baahi qabaa marka la tago qiyaamaha waayo halkaasi ayay taallaa baahida ugu weyn ee uu qofka qabo qofkii alle uga cabsada daarta adduunyada ah wuxuu rabbigiisa maalinka qiyaamaha ka qaadaya kurbooyinka jira wuxuuna ku guulaynayaa liibaan iyo inuu badbaado maalinkaasi weyn ee dhanka kalena culus marka qofkii ay ku dhacdo kurbo ka mid a kurbooyinka waxaa dushiisa ah inuu allah ka cabsado ilaa uu ku guulaysto in kurbada laga faydo arrimihiisa oo dhan ay fududaadaan taqwadu waa halkii aad ugu bixi lahayd kurbooyinka culisyada ku haysto faqriga dulmiga aad ummadda ku hayso ama adiga lagugu samaynayo aqoon la-aanta xumaanta iyo macsida kurbada uu kugu hayo shirkiga iyo kufriga aad ku dhex jirto waa daawada arrimaha aan soo sheegnay oo dhan iyo kuwo kaloo ka sii badan cabsida alle waa midda miisaankaaga ka dhigaysa qiyaamaha mid culus haddii aad ku dadaasho haddii aad dayacdana ka dhigaysa mid fudud waa tan keenaysa in haddii aad ku toosnaato in kitaabkaaga laga siiyo midig maalinta xisaabta haddii aad ka leexatana laga siiyo bidix haddii aad alle ka cabsato waxaa lagugu yeerayaa inaad gasho jannada rabbiga caalamiinta dhanka kalena haddii aad dayacdo waxaa lagu kaxaynayaa naarta allah ayaana ka magangelaynaa inaan ka mid noqono ehelkeeda dadka liibaanay adduun iyo aakhiro waxay ku liibaaneen waa taqwada alleh waxaana qur-aanka lagu sheegay inay ku dhex jiraan jannooyin barwaaqo badan iyo ilo durduraya إن المتقين في جنات وعيون
إن المتقين في جنات ونعيم
إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم marka ay sidaasi u nimcaysanayaan muttaqiintu waxaa dhanka kale cadaabka ku jira gaalada munaafiqiinta faasiqiinta iyo faajiriinta uu buuxiyey qiiqa iyo ololka naarta allah ayaana ka magangelnaye dadka alle ka cabsadayna waxaa u soo carfaya uduga jannada taasoo ay usii dheer tahay barwaaqada aan kala goynin ay ku dhex jiraan waxaa lagama maarmaan ah in qofka laga helo sabir iyo taqwo wada socda waayo qof aan adkaysi lahayn alle ka cabsi lama imaan karo waxaana jira meelo gaar ah oo sabarka allah uga dardaarmay dadka mu'miniinta ah sida xilliyada ay ku jiraan halganka jihaadka ah allah wuxuu qur-aanka ku yidhi إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط alle ka cabsigu waa sababka lagu helo dembi dhaafka waa midka kuu fududaynaya arrimahaaga oo dhan allah wuxuu kitaabkiisa sharafta badan ku yidhi ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا haddaba allah ka baq meel kastoo aad joogto waayo uu ku arkayaa wixii aad la timaado khayr iyo sharna wuu ku xisaabinayaa abaalkooda ayaadna helaysaa qiyaamaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiis saxiixa ku yidhi اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن
waxaad ogaataa walaal in haddii aad si dhab ah uga baqdo rabbigaaga aad khayr oo dhan gacanta ku hayso ومن ذل عصيانها اخرج بها إلى عز طاعات رب الحجا إذا خالت النفس من إثمها تجلى الضحى وتولى الدجى ونفس الفتى مسكن مظلم ومن يحييه بالتقى أسرجا ومن يحظى من ربه بالهدى نجا والموفق من قد نجا
بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتان qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla maraynaa markanna waxaad ku soo dhowaataan taariikhda hogaamiye shaamil baasiif mujaahidkii shiishaaniga ahaa ee jebiyey qabweynidii ruushka warbixin ka hadlaysa taariikhdiisana waxaa inoo soo jeedinayaa wariyahayna muxsin xasan ومضى الرجال ومضى الرجال إلى جوار الله في دار الخلود لم يرتضوا عيش الذلالة إنهم نعم الجنود قد حاربوا qarni kaste oo dunida soo maray waxa ay dowladaha caalamku isku dayayeen inay weeraro ku qaadaan dhulalka ay ku nool yihiin muslimiinta si ay muslimiinta oga dhigaan kuwa ay baabi'iyaan amaba ay gumaysi ku qabsadaan oo ay raacaan mabaadi'dooda balse taasi maysan dhicin waxa uu allahna ummadda u soo saarayay hogaamiyeyaal geesiyaal ah oo dusha u ritay sidii ay ummaddooda kaga difaacan lahaayeen cadowga horarka ku ah diintooda iyo dadnimadooda waxa ayna la galeen dagaallo xooggan oo ugu dambayn ay guusha ku raacday muslimiinta laguna jibiyey qabweynidii gaalada dhulka shiishaan waxa uu ka mid yahay dhulalka muslimiinta ee martigeliyey xamlada sahyu saliibiyadda ah ee lagu qaaday caalamka islaamka waxaana dalkaasi ku duulay mid ka mid ah dowladaha sheegta quwadaha adduunka oo ah dowladda ruushka hase yeeshee waxaa si adag ooga hortegay hogaamiye faaris ah oo ugu dambayn ruushka ku qasbay inuu iskaga baxo dalkaasi waa hogaamiye shaamil baasiyiif mujaahidkii shiishaaniga ahaa ee jibiyey qabweynidii ruushka waxay geesinimadiisu gaartay buuraha shiishaan waxa uuna ahaa dagaalyahan dulmidiid ah oo sanka dhulka ugu diiday qabweynidii dowladda ruushka oo xilligaasi duulaan gardarro ah ku qaaday dhulka dulmidiidnimada ku caanbaxay ee shiishaan waxa uu ahaa geesi ay xirfaddiisa iyo howlgalladiisana furnimada ahba yaqaaneen cadowgiisa si kastoo ay ugu sifeeyeen in uu yahay nin argagixiso ah haddana waxa uu ka adkaaday oo ka hebaystay cadowgiisa isagoona ku tilmaamnaa hogaamiye rogaal celin badan cadowgiisa dhex jiira xeelado badanna ku degi jiray gaalada muddo koob iyo afartan sano ah shaamil waxaa noloshiisa hareeyey dhacdooyin la yaab leh marka la eego xilalkii kala duwanaa ee uu soo qabtay iyo howlgallada faraha badan ee uu isagu mas-uulka ka ahaa waa hogaamiye roogcaddaa ah oo ka carari jiray qabashada xilalka iyo manaasibta siyaasadeed kuwaasi oo ugu tegi jiray meel waliba oo uu aado sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo shantii miilaadiyada ayuu shaamil baasiif ku dhashay tuulada fideno ee ku caanbaxday halganka iyo nafhurka ee kaga qayb qaadatay iska caabintii ay sameynayeen shiishaaniyiinta waxaayna tuuladani ku taallaa koonfur bari ee dalka shiishaan hogaamiye shaamil waxa uu yaraantiisa ku soo qaatay tuuladaas isagoo markii dambena u boqolay dhanka ruushka halkaasi ayuuna horaantii sagaashamaadkii ka aflaxay macad lagu barto injineernimada waxa uuna iskuulkaasi ku biiray sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii intaasi kadib waxa uu hogaamiyahani ku biiray ciidankii suufiyadka si uu u helo khibradaha militari muddo kadibna waxa uu ku laabtay shiishaan kadib markii madaxweynihii xilligaasi maamulayay uu ku dhawaaqay inay ka xoroobeen oo ay ka madax bannaan yihiin gumaystihii shuuciga ahaa kadib burburkii midowgii suufiyad ee horaantii sagaashamaadkii sida aan horay usoo sheegnayba nolosha hogaamiyahan waxa ay ahayd mid ay ku dheehan tahay geesinimo iyo inuu wax badan ka xaqiijiyey arrimaha caskariga waxa uu shaamil baasiif ka qayb qaatay dagaalkii dhex maray azerbaijan iyo armeniya kaasi oo ka dhacay gobolka ay ilaa maanta ku muransan yihiin azerbaijan iyo armeniya waxa uu hogaamiye ka noqday guutooyinkii ka garab dagaalamayey waxaana markii dambe loo dhiibay inuu noqdo hogaamiyaha ciidamada gaarka ah isagoona kaalin wax ku ool ah ka qaatay sidii abakhziya looga xoreyn lahaa gumaysiga ay ku haysatay dowladda georgiya isla xilligaas intii lagu guda jiray dagaalka ka dhanka ah georgiya ayuu shaamil baasiif guursaday xaaskiisii ugu horreysay ee ka soo jeeda dhulka muslimiinta ay leeyihiin ee abakhziya waxa ayna u dhashay hal wiil iyo afar gabdhood iyadoo ay xaalad cakiran ka jirto dalka shiishaan ka hor inta aanan dalkan looga dhawaaqin madax bannaanida ayuu baasiif muddo laba bilood ah ku sugnaa dalka afghanistan isagoo la noolaaday xaaladdii ay ku sugnaayeen mujaahidiintii afghaan oo sannadkaasi wajahayay duulaan adag waxa uu dalka afghanistan wajahayay duulaan la mid ah kan shiishaan oo uu markaasi waxyar un ka hor ka soo tegay hogaamiyahan kadib markii hogaamiyihii shiishaan ee xilligaasi uu ku dhawaaqay inuu ka madax bannaan yahay ruushka waxaana isla sannadkaasi loo dhiibay inuu hogaamiyo jabhaddii ugu horreysay ee shiishaaniyiinta taasi oo ruushka la gashay dagaal ay wacdaro adag ku muujiyeen dadka u dhashay dalka shiishaan markii ay diyaaradaha ruushku bilaabeen inay duqaymo ku burburiyaan magaalada garosni oo ahayd caasimadda shiishaaniyiinta ayuu shaamil baasiif bilaabay inuu go'doomin ku soo rogo magaalada isagoo qorsheeyey inuu howlgallo afduub ah ka geysto qaar ka mid ah magaalooyinka ku yaala ruushka xilligaasi ayaana ku beegneed bishii juun ee sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii miilaadiyada howlgalladaasi caanka baxay ee guulaystay waxa ay ahaayeen kuwa indhaha caalamka ku soo jeediyey gumaysigii ruushka ee shiishaan iyo xasuuqyadii foosha xumaa ee ay ku kicisay xukuumadda moscow iyadoo uuna hadafka ahaa in ruushka lagu qasbo joojinta duqaymaha uu ku hayay magaalada garosni taasi beddelkeedna loo sii daayo maxaabiista laga haysto waxayna tani qayb ka ahayd tallaabooyinkii ay hogaamiyahan cadowgiisa ugu shaabadeeyeen waxa ay ugu yeeraan argagixisada waxaa hogaamiyahan loo doortay inuu noqdo taliyaha guud ee ciidamada shiishaan bishii abriil ee sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii waxa uuna agaasimay duulaankii ballaarnaa ee lagu qaaday ciidanka gumaystaha ruushka ee caasimadda tallaabadani ayaana soo dedejisay inuu soo dhammaado duulaanka ruushka howlgalkaasi ayaana ruushka ku qasbay inuu aqbalo dalabaadkii dagaalyahanadii jejniya iyo inuu si buuxda oga insixaabo dhulka ay muslimiinta leeyihiin ee shiishaan waxa uu hogaamiyahan intaasi kadib noqday madaxa gole shuure oo islaami ah kaasi oo la aasaasay kowdii bishii agost ee sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii kow iyo toban maalmood kadib markii uu xilkaasi qabtayna ruushka ayaa weerar ku qaaday mantiqad ku taala taakhistaan taasi oo shaamil iyo hogaamiyihii shahiiday ee khataabba ku qasabtay inay ciidan u diraan halkaasi si ay ugu gurmadaan muslimiintaasi lagu duulay bishii sebteembar ee isla sannadkaasi ayuuna dib ugu soo laabtay shiishaan kadib markii uu ruushka mar labaad ku soo duulay dalkaas waxa uuna xilligaasi guursaday xaaskiisa labaad oo ka soo jeeda shiishaan taasi oo shaamil u dhashay hal gabar hogaamiyahan ayaa sheegtay dilka madaxweynaha shiishaan ee gacansaarka la lahaa ruushka kaasi oo lagu magacaabi jiray axmed khatiruuf dilkaasi oo dhacay afar sano kadib markii lagu eedeeyey inuu howlgalka afduubka ahi ka geystay ruushka taasi oo sababtay geerida dad badan oo raashiyaan ah kuwaasi oo ay dishay xukuumadda moscow kadib markii ay isku dayday in ay xoog ku soo furato madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin ayaa afar iyo tobankii bishii jumaadul aakhira ee sannadkii kun afar boqol toddobiyo labaatankii hijiriyada kuna beegneyd tobankii julaay sannadkii labada kun iyo lixda ku dhawaaqay dilka hogaamiye shaamil baasiyif kaasi oo ku shahiiday howlgal ay xilli habeen ah fuliyeen ciidamada gaarka ah ee ruushka waxaana halkaasi ku soo dhammaaday masiiro dheer oo ay ku lamaanaayeen jihaad iyo nafuurnimo uu sameynayay hogaamiyahan geesiga ah
إنه شهم أشم قادم نحو الحدود زاحف ينوي على تحريرها حتى تعود فيها فتنتا
ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه guud ahaana intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo inta aannu ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فأصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست